Kulanku iyo magaalada Baydhabo ku weeldhadeena Guddiga Gurmadka Fatahaadda ee Dowladda Koonfur Galbeed ayaa ujeedkiisu yahay sidii walanku qabsan lahaa dhibaatooyinka ka dambeeya Kadhiya, gobolka Shabeellaha Hoose. Kulankii waliba ka qayb galay waxaana ka mid ahaa xubno guddiga, guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose, la-taliyaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Dhiniciga Horumarinta iyo Dhaqaalaha. Markii kulanka dhammaaday iyo waliba warbaahinta la hadlay, la-taliyaha madaxweynaha Koonfur Galbeed Dhiniciga Dhaqaalaha iyo Horumarinta, Cabdiqaadir Maxamed Nuur, oo kooriyaantii ku warbixiyay muhiimadda kulanka.
geek way sharafning ee mayla reer reer shabeellaha soo baneedna reer shabeellaha badana koonfur galbeed adna laakiin reer shabeellaha arintee geeka laga hadlaayay si lin qeybay mayla raay maadama goortoori gobolka soo mayla warbixin sheeni usun erri mayla raay walwalba mayla reer geeka halka hadlo shabeellaha aan waygo mayla raay shabeellaha geeka dawladda koonfur galbeed itijaaje isawir ee juhdije mayla raay shabeellaha geeka la saaray guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose iyo Dhiniciga Kiishe ku hadlay dhibaatooyinkii ku dhaladay fatahaadda webiga Shabeelle oo saameeya bulshada ka dhaqan Meelasay.
Kulankan oo ah iswaraysi la iska wareysanayo xaaladda gobolka Shabeellaha Hoose guud ahaantiisa gobolka saa ogtihiin fatahaadii iyo biyihii cirka ka imaanaya ee roobabka mihigaanka ay ka da'ay gobollada dalka oo dhan khaasatan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa dhibaato weyn u geystay saa ogtihiin biyaha roobabka waxay xireen wadooyinka dhammaan gobolka shabeellada hoose lasaga kala goosho oo ay ugu horeyso dhanka beeraha kuwii ka imaanaya ee magaalooyinka aadayay iyo wadooyinka kale ee raashinka loogu geynayo degmooyin kala duwan ee gobolka shabeellada hoose ku kooban yahay iyo quutul daruuriga oo dhan go-doon ayay noqdeen magaalooyinka intooda badan ayadoo ay wadooyinka dhan ay wada dhiir ay wada noqdeen dhiiqa ay wada noqdeen sidoo kale magaalooyinka qaar oo ay biyihii kuwii roobka cirka ka imaanaya oo roobabkii mihigaanka ahaa iyo webiga oo meelaha qaarkood jabsaday meelaha qaarkoodna uu hadeertaan marayo leebelkii ugu dambeeyey oo halista ahaa oo laga yaaba inuu saacadaha soo socdo ama maalmaha soo socdo inuu jabsado taas ayaa dhibaatooyinka ugu badan ay ka haysaa laga bilaabo degmada afgooye oo gobolka shabeellada hoose ugu horeyso ilaa laga gaaro degmada qoryooley ilaa kuntuwaarey ilaa dhanka kale ee kanaalada waaweyn oo ugu horeeyo keliga mara degmada maxaa lahaa deegaanka weyn ee galweyn iyo buulomareer oo maanta keligaas si uu fatahaad uu sameeyey uu ka sameeyey dhanka galweyn ilaa buulomareer fatahaaddii ay gaartay oo biyihii uu jabsaday meelo qaarkood ay ka jabeen sidoo kale jannaale biyaha qaarkood ayaa kusoo jabay qoryooley biyihii roobkii cirka ka imaanayay ayaa dhibaato weyn u geystay ayadoo ay biyihii maanta maalinba maalinta ka dambeyso roobku markuu da-aba ay magaalada ay wada buuxsamayso ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda cadaaladda koonfur galbeed soomaali ibraahim najaax oo ku mid haya guddigaasaya iyo weliba uuse sheegay in warku qabdo doonana is-oona dhinigi kale bulshada aan ka baaqi iyo gacmooyo isqobsadaan waaniyo iscaabiyana waxaan rabaa inaan halkan baaq ugu diro dhammaan shacabka reer koonfur galbeed meel walba ay joogaan in dhexdooda ay isku gurmadaan xilliyada adag dadku waxay dhibka kaga bixi karaan in ayaga dhexdooda ay isku gurmadaan qofba qofka kale wuxuu uu dhaamo inuu ku kaabo kii gurigiisa biyo ay ka soo galeen ee ka soo qaxay kii gurigiisa aan biyo gelin inuu usoo hooyin karo uu soo dhoweeyo musiibadan waa musiibo rabaani ah cid lagu eedayo ma jirto waxaan keliya uga bixi karnaa inaan annaga oo dhan gacmahaans qabsanno insha allahu tacaala guddoomiyaha iyo maamulkiisa heer degma meel walbo ay joogaanna waxaa laga rabaa dadka inay wacyigeliyaan dhexdooda ay isku abaabulaan dhexdooda inay isku gurmadaan dadka weligooda way isku gurman jireen way yaqaanaan si gaara weliba gobolkan shabeellaha hoose fatahaaduhu kuma cusba dhowr jeer hore ayuu webiga shabeelle u fatahay dhibaatadai waagaas dhici jirtay iyo tan waxbaas ma dhaanto sidii tii hore looga bixi jiray ayay tanna la rabaa inay oga baxaan oo ay iskaashadaan oo ay isgarabsadaan guddigan gurmudka fatahaadaha uu madaxweynaha magacaabay waxaa ka go-an degmooyinkii deegaanada culeysyada badan ku habsaday in ayagana gacantooda ay gaarto insha allahu tacaala guud ahaan shacabka waan u mahad celinaynaa ilaa hadda wixii la sameeyey culmaawadiinka odayaasha dhaqanka dhalinyarada iyo haweenka maamulka degmo iyo kan deegaan kan gobolka waxaa laga rabaa dadka wakhtigan adag ee lagu jiro in dhexdooda la abaabulo la wacyigeliyo ay isgarabsadaan si dhibaatada looga baxo dhibaatada dhibaato weligeeda taagnaan doonta maaha insha allahu tacaala